aad ba umahadsantihiin horta aniga xilan layga qaaday ma jiro dalfadhigi golaha degaankaa furmay mooshinaan sharci ahayn baa waxaa keenay xubno ka mida golaha degaanka sida caadigana degmooyinka biida ah waxaa mooshin ka keeni kara duqa magaalada sideed qof lix qof bay la yimaadeen ayadoon mooshinkuba sharci ahayn sifada sharcigana waxay ahayd mar haddii kalfadhiga la furo ajendahana aan qaybsho ajende ka saa'ida oo dulka imaada lama keeni karo si sharci daraa bay ajende ku daadiyeen meesha dhexdeedii ma garat waan gartay
sidaas marka ishkalfadhigii wuuna xirmay guddoomiye ku-xigeenka gobolka maxamed ciise iyo isuduwaha dowladaha hoose nadiir cabdinuur nuux baa goobjoog ka ahaa websaydyadaas ka heli ka dhaan kalfadhigaasi sidii loogu talagalay buu ku qabsoomay waxaanan kaga hadalnay waxqabadkii degmada arqaladihii yimid xigsigii intaasaan kaga hadalnay sidaasaana maamulka golaha degaanka ku dhisanya wax la kala diray iyo wax kala tegay midna ma jira waxyaalaha uu soo jeedaya waxaa ka mid ah xildhibaankaasi ee golaha deegaanka in aysan jirin wax isku imaatin ah iyo in isla xisaabtan aada diiday waa soo bandhignay annagu muddadii laba kalfadhi baan la qaban labada kalfadhi sababaa loo qaban midna koorankaa buuxsami waayey midna abaarihii kululaa baa waxa ayaa soo dhex galay labadaba qoraalkooda iyo ogaalkooda inaysa qabsoomin gobolka kontaroola waxaas guddoomiyaha gobolka iyo isduwaha kontaroola kalfadhigana wuxuu ahaa midkii sideedaad si sharciguna ku qabsoomay wax aniga layga baryayay iyo wax cid kale laga baryaya kalfadhiguna ma aha waa inaan sanadkii laba jeer qabannaa ma jirtaa labadii jeer lasoo dhaafay laba qaban waxaa loo qaban waayey xillina koorankaa buuxsami waaye xillina abaarahaasaa galay xilligan ayaa guddoomiyaha gobolka warqad soo qoray aniguna waan qabtay si sharciguna ku waxaysmay wax la diidan yahay iyo wax laysku hayaana midna ma jiraan ma jirtaa kalfadhigu markuu furmay in mooshin ay kaa keeneen dabadeedna aada joojisay adugu anaaba kuu sheegay waxaan ku yidhi kalfadhi aan sharci ahayn bay keeneen isagoon sharci ahayn markii guddoomiyaha gobolka ku-xigeenkiisa isu duwuhu yidhaahdeen ajendaha lagu daro haddana wuu fariisan waayo lix qof buu noqday meeshii sideed laga rabay baan ku yidhi marka way keeneen laakiin wax sharci uusan noqon sharci ahaan ooma fadhiisan qoraal ahaan ooma fadhiisan waxyaalaha kugu eedeynaya waxaa ka mid ah in aad lunsatay hanti sida ay sheegayaan arrintaasi maxaad ka leedahay aniga haddii layla xisaabtamayo golaha degaanku way la xisaabtami karaan laakiin waxa ay leeyihin waa la dhunsaday maxay yihin maa caddays waxa ay sheegayaan sooldaradii degmada loogu talagalay oo hay-adda n r c ay ku deeqday aadir macane horta solar puntland leedahay hay-adaha bixiya t b s baa la saaraa meel sharciyaa laga taagaa guddoomiye degme iyo guddoomiye gobol iyo wasiir midna lacag looma dhiibo qandaraaslaa qaata qandaraaslahaasaa waxeeya n r c ama ciddii wax bixisa anigu ma ogi n r c hadda boqolayaal ay bixisay iyo cid kale toona iyo solar gurdugob la siiyey markay dhacdo waxaasoo dhani inayba dhacdo in solar la keeno qandaraasle iyo hay-addii iyo quatation combaniya loo sameeyo iyo kadibna qof laga salagti garaysto kadibna hay-addu ay tidhaahdo shaqada qofka igu ogolaatayna tidhahdo qofkaasaa shaqada idiin qabanaya annaguna aan ka jeegaraysanno broses weyn bay u baahan tahay wax macnaha baalayaal dowladda puntland raalli ka noqon kadho in baalla nin iska cuno maayira ama guddoomiye gobol waxankee maskaxda dadka qaadan ka dhamcaa maaha su-aashaas waan gartay hadda haddii idinkii maamulkii asqabqabsateen hawshii laydii igmadayna aad moodid xoogaha in habacsanaa inay soo gashay xaalku muxuu yahay adiga qabqabsidaad ka hadlaysaa waxaan ku yidhi qabqabsi ma jiro jirkaani si caadi oo qabsada laba nin baa qaylinaysa idaacaday ka hadleen facebookyay ka hadleen waxaanu qornay qoraal aanu maxkamadda u qorayno aan leenahay xildhibaanadaa waxa ay sheeganayaan ha caddeeyeen haddii kalena xilkooda ha ku waayeen baan maxkamadaha u gudbino sow ma ahan in waxa ay ka tabanayaan in laga inaad ka shaafisaan
maxaaba tabashaa waxaan ku dhigay haddii ay kabasha jidho guddoomiyihii gobolka iyo isuduwihii baa jooga anaa lay qabsan karaa waa lay weydiin karaa haddii wax layga tabtay laakiin qofku inuu idaacada ka hadhadlo oo yidhaha lix iyo toban kooran aan wax ku riday keligeedoo kolaha degaanka oo soo xaadiray oo hadda laga helay toddobiyo toban buu ahaa haye toddobiyo toban hadduu lix iyo toban helo dowladda puntland baa ansixin lahay waxaa la odhan lahaa waa lagu riday wasiirkii warayso guddoomiye gobolka warayso isuduwihii warayso wasiir ku-xigeenkii warayso isuduwi wasiir dowlihii wasaaradda arrimaha gudaha warayso intii xilka haysay maxaa idin hirgalay oo dhanka horumarka ah annagu hadda magaalada degmada galdogob degmooyinka puntland ugu horumarka badan bay ka mid yihiin marka laga reebo gaalkacyo garoowe qardho iyo boosaaso inta kale oo degmaah mashaariicda ka hirgashay degmada galdogob degmada ugu fiican weye waxay meelo fiican ka gaadhay biyaha waxay meelaha ka gaadhay oo matooradii macnaha meel saddex iyo labaatan matoor baa ku taalla waxna puntland baa qotay waxna dadkaa qotay waxaa la soomaaliya waxaa dayactida saddex iyo labaatanka ceela dowladda puntland baa dayactidha caafimaadka oo kale sef children baa joogtaa waxaa ku taallaa labaatan helsboosi waxaa ku taallaa ilaa labiyo toban m c h waxaa ku taallaa toban umlisadhaqadeeda macnaha waxaa jooga ilaa saddex tiim oo sef children oo dadka fafiirka iyo dadka maaragtay qabaa maarata nafaqadarrada nafaqaynaya isbitaalka qofka bukaanka oo la keeno xataa qofka waa deenaya lacag baa la siiyaa markaan ka hadla biyihii iyo caafimaadka waxbarashada xataa waxaa laga sameeyey iskoolada meelihii gabdhuhu gaarka ugu shiri lahaayeen dhismayaasha ka samaysan degmada galdogob gaarkeeda bursaalax galdogob laalmada kulligood waxaan qabanay tombalinkii ugu weynaa ee degmada laga sameeyey oo ay ku baxday ilaa toddobaatan kun oo dollar oo la jejebiyey wadooyinka sida sharci darrada loo degay waxaan ka qayb qaadanay abaarihii baahsanaa ee ka dhacay puntland ama soomaaliyaba in dadweynaha aan u shaqayno oo xagga biyaha cunnada wax walba hay-adaha dadka dibadda aan isku xirno waxaan hadda higsanaynaa inaynu tombalinka magaalada gudaheeda aan ka samaynay mooye baadiyihii u gudubno oo baadiyaha ka waxayno magaalada koonayaasheeda